bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii kulanka haweenka barnaamijka kulanka haweenka oo ah barnaamij toddobaadle ah aadna maqashaan maalin walba oo khamiis ah waxaadna ka dhegaysataan dhammaan xarumaha kala duwan ee raadiyow daljir soomaaliya iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysataan bogga internetka aan ku leenahay ee raadiyow daljir dotcom barnaamijka kulanka haweenka waxaanuga hadalnaa arrimaha haweenka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa barnaamijku dhegaystayaal stuudiyaha raadiyow daljir ee degmada caabuduwaaq mar kale u diyaargarooba la socodka barnaamijka kulanka haweenka ee raadiyow daljir toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka kulanka haweenka xaqiraadda lagu hayo beelaha shanaad oo dhammaan maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay ka wada qadiyeen kuraasta aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka kulanka haweenka xaqiraadda lagu hayo beelaha shanaad oo dhammaan maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay ka wada qadiyeen kuraasta aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya marka laga reebo maamul goboleedka cusub ee hirshabeelle oo isagu ah maamul goboleedka keliya ee ay u dhiman tahay doorashada kuraasta aqalka sare ee dowladda soomaaliya lamana oga in ay ka mid noqon doonaan iyo in kale xildhibaanada u matelaya aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya beelaha shanaad dowladda soomaaliya iyo beesha caalamku midna kama aysan haldin xaqiraadda iyo qadinta beelaha shanaad ee kuraasta aqalka sare laga qadiyey haddaba xaqiraadda iyo dulmiga xooggan ee lagu hayo beelaha shanaad ayaynu ka waraysannay aamino xasan aadan oo ah haweenay ka soo jeeda beelaha shanaad oo iyadu isku soo sharaxday xubnihii aqalka sare ee dowladda federaalka u matelayay maamulka jubbaland balse weyday haatanna waxa ay tahay musharaxad u taagan xildhibaanada u tartami doona aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya aamina ayaa qadka taleefoonka ugu warantay weliyo cumar siciid cabdiraxmaan lakimaan oo ka mid ah howlwadeennada raadiyo daljir caabuduwaaq bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waxaa la yidhaahdaa aamino xasan aadan oo ah gabar u sharaxan aqalka ee hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kala soo jeeda jubbaland gaar ahaan ba- gobolka gabo degmada doolo waxaa igu dhaliyay inaan maanta aan noqdo in aan isku soo sharaxo aqalka hoose ee baarlamaanka kadib markaan arkay dhibaatada waddankeena kusii socdo kadib markaan arkay dhalinyaradeen inay ku dhamaatay badaha kadib markaan arkay in waddankeena xaalad xun uu usii socdo waxaa darafta ugusii kaliftay inaan usoo istaago aqalka hoose ee baarlamaanka si aan dib ugu kabto in uu waddankeega aan badbaadiyo intii karaankee ah
waayahay horey xil siyaasadeed ma u soo qabatay
waxaan ka tirsanaa ururka hogaanka qaranka soomaaliyeed oo qodka cagaarnaa dadkii ka qaaday ayaan ku jira magaalada ilaa iyo haddana waxaan u taagnaa inaan badbaadiyo dadkayga walaalahayga inaan badbaadiyo ilmahayga si ay mustaqbalkooda aan macnaha ay u heli lahaa fursadii tan hadda intii ka horeysay ay waayeen si ay uga helaan fursad fiican oo wax ku bartaan sidii aniga aan wax usoo bartay markii aan ka baxayo dugsiga sare oo waxaan u baxay si nabadgelyo ah dowladdana ay lacag la-aan aan wax uga soo baxay ilaa iyo sideetan iyo lixdan iyo xeer jaamacadeed
waayahay een, aamina waxaa igu maqaala ah in xilka ee, aqalka sare aad isku soo sharaxday bal xilkaas iyo qaabkii aad ku weeday tafaasiil iga sii
aqalka sare waxa waxaan eh, isku dayay inaan isku soo sharaxo haddana waxaan arkay in macnaha eh, loo baahan yahay dad aada barbisaaro ah oo macnaha qabiilo ah inay u taagaan markaan arkay waxaa is idhi bal aqalka hoose isku isu taag si aad macnaha fursada hesho maadaama haddana laba xubnood keliya oo lagabo gabdhaha sidaasaan dib ugu haday
Ee, waxaa la yidhaahdaa in kastoo qaabab kala duwan loo soo xulo xubnaha dowladda ka mid noqonaya haddana qaabbeeleed ayaa loo soo xulaa bal arrintaas saamayn ma kugu yeelatay oo ma la dhihi karaa qayb way ka tahay inaad xilkaas ka tanaasulsho isku soo sharaxitaankiisa
qaabqaabalaad looma saara loo soo xulay laakiin eh, beesha dhanba annaga aan ku lahayn jubbaland hal hal kursi aan ku lahayn halka kursi marka macno saasa ma sii yeelanayo inaan u taagnaan
waayahay ee, jubbaland maadaama adigu aad dhankaas lagaa soo xulayo oo aad ka soo jeedo ee, in kastoo soomaalidu afar dhibic shan weli waxay ku qaybsanayso iyadoo la leeyahay federaal ayaa loo gudbay haddana ma muuqdo ee, beelaha dadka ay u yaqaanaan ee cadaalad darrada ah ee laga tirada badan yahay ay yidhaahdaan dadka inkastoo aysan wanaagsanin kelmaddaas bal m- ma kuu muuqdaa in door iyagu ay ku leeyihiin xubnaha laga soo xulaya dhammaan maamulada ee ka jira dalka mise la dhihi karaa ee way xaqiran yihiin weli beelahaasi
Ah, wallaahi horta waxaa meeshaan yaalla afartan iyo saddex kursi oo ahaa boqol iyo soddon iyo shantii ee, ee, awal macnaha ee, odayaashii dhaqanka oo ay soo dilaayeen wax oo lagu faa'iideeya haddana siday wanaagsan yihiin intaas wey waxna laguma faa'iidin waxna laguma marka ee, sidii ay bointi fiveka loo dhahayn bointi fivekoodii haddana ugu taagan yihiin quraashii hore keliya ayaa taagan oo macnaha ee, wax xaqiraad hadda saa'id ahoo sii muuqata ma jirto laakiin dhibaato weyn waxay naga haysataa dhinacii dhaq- dhinacii dhaqanka oo ciddii hal kursile ay leeyihiin anaga haween ma siineen aniga kaasatan iyo gabdho badanba waxaa waaye kuraasteena waa hal hal kursi kulenahay dowladoo dhanba marka lix iyo toban sano ayaa nin soo hayay waxaan rabnaa marka maanta inaan ka gudubno oon helno marka dadkii waxay leeyihin ma hal kursi oo oo- oo gabar siinayna ma hal kursi aan gabar siinayna taasna cadaalad maaha tii eh, macnaha oo dadka laga tiro badan yahayba maanta waxaa anaga oo gabdho soomaaliyeed ah oo dadka waddanka badbaadiye ah ayaa haddana waxay nagu quursanayaan dadkii oo oo odadhaqameedyadii iyo eh, dadkii qabaa'iladii waxay nagu quursanayaan hal kursi anagoo soomaaliya oo dhanba hal kursi ka leh miyaan gabar siinayna war gabar ayaday dhashay iyagaa dhashay ee, gabar ninka madaxweynaha ah, gabar baa dhashay gabar buu qabaa gabar buu macnaha la dhashay maxay intay leedahay intay la'dahay nin walboo fiican gabar baa dhashay marka gabar xaggay la'dahay marka dhibaatadan haysataa waxay tahay oo nooga daranba gabar ma hal kursi aan siinayna oo aan ka leenahay soomaaliya oo dhan aaba hadda noo ku haystaaba
ee gabar kursiga la siinayo markaad leedahay ma maamulka jubbaland oo keliyaad ka hadlaysaa mise guud ahaan xubnaha la soo xulayo aqalka sare iyo kuwa hoose hal xubin ayay ku leeyihiin beelahan
beeshayda beeshayda waxay ku leedahay eh, hal kursi waxay ku leedahay dowladda federaalka oo dhanba waxay ku leedahay hal kursi ma garatay
waan gartay marka m- ma- ma- maamulka ma aha maamulka maaha qabiilkii oo dib loogu celiyey konton iyo kowga erga ayaa waxay waxay leeyihiin kow iyo toban ko- qofood oo ergada eh waxaa wado ninkii ahaa xildhibaankii hore ayaa ku fadhiya kursiga si uu asaga u badbaadsado dadkii wuxuu leeyahay uu ka dhaadhicinayaa gabadhan waa walaashay waa garabkay hadday guulaysatana ma dhahaayo macnaha waa waa waan taageeraya haddaan guulaysan ha i taageerta ma dhahaaye ma waxay gabadhan isu soo taagtay maanta inay kursiga aan soomaaliya oo dhan ku leenahay inay maanta ayada u fadhiisato ma wax macquula ayuu ka dhaadhicinaya odayaashii dhaqanka
inkastoo nidaamkan bontifefka ama afar dhibic shanta uu yahay mid khaldan diiniyan iyo sharciyanba dadka bontifefka dadku ay yidhaahdaan aad ayay u badan yihiin oo xitaa waxaa suuragala inay ka badan yihiin beelaha waaweyn kuwa lagu sheego markaad eegto halka kursi ee laydinka siinayo dowladda mise leedahay xaqiin waa u qalma halkaas kursi inaad qaadataan mise halkaa waad ku dulmantihiin
halka waa anaga laba kursi aan lahayn labada kursi ninkii eh, kursigii kaleeto lahaa wuu dhintay waa la dilay haddii la dilay ilaa iyo hadda kursigii kale meeluu ku maqan yahay iyo meel kaleeto ma naqaan xildhibaankii kale jooga anaga waxaan nahay digil iyo mirisle waxaan nahay eh, afarta beelood oo waaweyn aan ka mid nahay laakiin haddana laba kursi aan lahayn anagoo labada kursiba shan beelood aan ka koobannahay laba kursi aan lahayn labada kursi xildhibaankii kale markuu dhintay ilaa iyo hadda ma naqaana meeluu ku maqan yahay xildhibaankii soo haray aa u taagan ilaa iyo lix iyo toban sano ilaa iyo albared ilaa iyo alahaan marka kursiga ma aha mid anaga noo qalmo laakiin haddana kursigiiaba haddana lix iyo toban sano maadaama uu rag kusoo fadhiyo amaanka gabar anigoo ah markaas isu soo taagay ah wuxuu ii diidan yahay inaan soo fadhiisoo istaago oon ka qayb qaato inaan soo dhinac istaago oon la tartamo
ee beesha caalamka aad ayay xoogga u saaraysaa in la muujiyo doorka haweenka ay ku leeyihiin aqalkii sare lasoo xulay markaad eegto maamullada intooda badan min laba haween ayaa ku jiray aqalka hoose bal ka waran isagu misleedaha iyana door haweenka ay ku leeyihiin waa uu muuqan doonaa
jubbaland maamulka jubbaland waxaan aad ugu mahadcelinaynaa eh, guddiga doorashooyinka jubbaland waxaan aad ugu mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee jubbaland ka shaqaynaya waxaan aad ugu mahadcelinaynaa eh, madaxweynaha eh, dowlad goboleedka jubbaland ayagoo aad iyo aad iskugu hooriyey maadaama aqalkii sare labadiga gobol xubnaha ahaa laga rabay ay macnaha eh, ay kasoo bixdooda hal gobol kasoo baxday inay xooga saaraan oo weliba ka badan inta laga rabo ka badan afartan iyo saddex xildhibaan baa laga rabaa inay macnaha afar iyo toban gobol kasoo baxdo waxayse noo ballan qaadeen oona ka oo- oo macnaha ayna hor keeneen guddiga xaqiijinta ee koontada haweenka sida ay noo sheegtay in ay ay ugu abaalgudayaan aqalka hoose inay kasoo gelinayaan gabdhaha intii loo baahnaa iyo inta badanba ee beelaha ad ii sheegto inaad ku abtirsataan ka suko jubbaland dhanka koonfur galbeed iyana maxaa halkaa idinkaga su'aada qoondada
oo anaga eh, jubbaland haddaan nahay beesha digil imrisle waxaan ku leenahay toddoba kursi waxaana oga fadhinaa eh, boqolkiiba soddon waxaan ku lahayn ayaan oga fadhinaa oo ah laba kursi dhankan ee, marka dhanka taasna ee, maamulkan kale ee baydhabo koonfur galbeed isagu ee, beelihiinan soo kuraas kuma lahaysnaa
annaga haddaan nahay eh, beesha kasoo jeeda aan kasoo jeeda oo ah gawaadeyn iyo beesha difaardibe wax kursi oo ka jira koonfur galbeed ma jiro keliya hal hal xildhibaan baan leenahay dowlad federaalka halkiina wuxuu yaalaa jubbaland
waayahay ee bal adigu ma isleedahay waad ka dhex muuqan doontaa hadda rajada kuu muuqato maxay tahay in ee, aqalkas hoose lasoo xulayo oo aad musharax u tahay rajadaadu bal ka waran adigu ma isleedahay waad soo baxaysaa mise ee, hoos ayaa lagu celinaya isleedahay
aniga wax ee celin kara maanta waxaan u malaynaya inaysan jirin haddii ilaahay ii qoray oo inaan kursigaas ku fariista ah waxaa ii cad inaan kusoo baxayo oo soo fariisanayo ma diyaargarowgeyga markaan fiiriyo mooralkeyga markaan fiiriyo kalsoonida aan qabo markaan fiiriyo waxaan isleeyahay wax kaa xiga oo kursiga maanta in oo xildhibaana lagu yidhaahdo waxa iga xiga oo mowt ah waxaan mowt ahayn oo iga xigo ma arkaayo wax walbaba ha igu qaadato dhinac walbaba aan u soo maro dadaal walbaba aan muujiyo waxaan jeclahay inaan ku guulaysto oona oon rajaynayo oo rajadeydana aaday aaday u fiican tahay dhegaystayaal intiina dib nooga soo biirtay waxaan bartanka oga jirnaa barnaamijka kulanka haweenka ee raadiyo daljir haatanna aan wada dhegaysanno fariinta bara dastuurkaaga ee ah dhextaalka barnaamijka kulanka haweenka
inamada la doorsiyo abandulahoodow
waa farriin ay idiin soo gudbinayaan gabdhaha kulanka haweenka ee raadiw daljir oo ku socota golaha wakiilada dadweynaha
حدي أعد لودين وعائقة أغيسي
dhegayste aqoon ma u leedahay xildhibaanka ku matela magaaladaada matela oo gobolkaaga iyo deegaankaaga u maqan haddii aadan aqoon dhegaystow ma og tahay inuu mansabkaa ku joogo magacaaga iyo magaca deegaanka iyo kan qabiilka uu matelo weligaa ma isku dayday in aad qof ahaan u baratid oo aad xidhiidhkiisa heshid dhegayste xildhibaanku waa qof nool oo madaxa timo ku leh oo adiga kula mid ah isla markaana matala deegaankaaga ee isku day inaad baratid oo aad xidhiidh la yeelatid weydii in uu kuu maqan yahay iyo inuu isku maqan yahay weydii oo dheh xildhibaan xaggee lagaa helaa oo lagugu soo hagaagaa من لو سحبها سحن البس سيدها سحن من لو سحبها سحن الصيحان الصيحان الصيحان الصيحان سجد وين فكره oo maandhey xaggee ka raadshaa oo laga helaa maantaaba iigu horraysay inuu jiro xildhibaan ii maqan oo aniga iyo reerka iyo gobolka matela allow alle من لو سحبها سحن البس سيدها سحن من لو سحبها سحن الصيحان الصيحان xildhibaan xaggee lagaa helaa oo lagugu soo hagaagaa siyaasadda iyo awooddaada siyaasadeed daljir ka baro oo kala soco dadkaaga matel dalkaaga dhis oo danta bulshada dhowr wakhtigaad haysataa waa uu yar yahay ee dadkaaga iyo dalkaaga u faa'iidee oo waari maysidee war ha kaa hadho البس سيدها سحن من لو farriintan waxaa idiin soo gudbinayaa gabdhaha kulanka haweenka ee raadiyo daljir
من لو سحبها سحن البس سيدها سحن ee halkan kursi yaa kaloo kugula tartamaya
waxaa igu la tartamaya nin lix iyo toban sano haystay oo oo xildhibaan hore soo ahaa wasiir soo maray oo haddana macnaha u taagan oo weliba aan islayn maanta gabar walaasha hadday soo baxday bal aayad nasto oo afartaas sano ilmahaaga la soo sheekaysa aan isdhaynin oo weliba ergadii iyo isaga xareystay konton iyo kow xubnood isaga xareystay isaga meela ku biilaayo isaga lacago siinaayo si aan aniga uga haro laakiin taas aniga qalbigeyga marnaba ma ku dadcaayo taas marnaba qalbigeyga macnaha ma u jixinjixaayo dadka uu keeno waa dadkayga dadka meesha fadhiya waa adeeraday walaalahay ayagoo eegaayo waxqabadkiisa iyo kayga ayagoo ku kalsoon inaan gabar ahay oo macnaha ee aanan ninkaas waxa uu bixiyo bixin karin waxaan jeclahay oo aad ugu kalsoonaya inay dadkayga kalsooniduu siinayaan Ee, lix iyo toban sano ayuu ku fadhiyaa tiri kursigan ee, intaasoo idil maxaa loo waaya shakhsi kale oo la tartama rag iyo dumarba
wallaahi bilaahi tallaahi waxaa waaye waxaa la islahaa nin walbaba cabsida magaalada taallo ood aragtay oo wuxuu leeyahay isagana uu dowro ka muujinaayo uu leeyahay adiga kursi kuma fadhiyo waxaan ku fadhiyaa halaq aan ku fadhiyaa war dowr meesha macnaha warxamatashiir uu saas u taasinaayo laakiin markii aan arkay inay dowladda inay u baahan tahay in la dhiso markii aan arkay inay waddanka uu u baahan yahay shaqo waxaan huri waayey inaan aniga ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka si aan uga damqado dhibaatada wadankayga haysato dhibaatada carruurtayda haysato dhibaatada dadkayga haysato degmada luu wuxuu lahaan jiray garoonka horeeya kan aadan cabde maantana wuu burbursan yahay isbitaalka luu maanta gabadhii macnaha ee xanuun qabta oo fool qabato wadada isu qabaysaa oo waa ku gurguraysaa oo waa isku furinaa ka dhaca ka dhacaayo ee wadadii oo iskuulaadkii oo ilmaha dhiganaayeen ma laha waa laga qaxay degmadii luuq iyo iyo iyo jaalow waa laga qaxay jaalow etoobiya waxbarasho loo aadaa marka arka dibitaas badan oo dadkayga haystaan maanta waxaan nafteyda iyo maalkeyga aan inaan u helo oon oon macnaha diyaar ugu soo noqday inaan dadkeyga badbaadiyo dalkeyga badbaadiyo dib dhibka sameeyo kala qayb qaato dhalinyaro soo baxaysa oo da- banaanada lagu macnaha la- aa, duurka galaysa inaan badbaadiyo dhalin- dhalinyarada saariidaysa oo intay daaray etoobiya wax kusoo barteen suuq wax kusoo barteen haddana aanan shaqo fursado shaqo helaynin shaqadii markii la raadinayay adiga adale xildhibaankaagi aaw xildhibaankii markay u tagaana wuu madadaalinaa oo meelaha ku bixinaya marka muhiim weeye waxay duruufta kaleta inay golaha ku daafaa sidaas la ujeed si aan u badbaadiyo dadkeyga iyo dalkeyga ayaa maanta isu soo taagan ee hadda dhaliila aad u jeedinayso shakhsigan isaga kursiga ku fadhiya lix iyo tobanka sano ee ee, dhegeystayaasha aad u sheegayso adiga iyo isaga weli ma is aragteen oo ma u sheegtay dhaliilihiisa oo ma tiri xilkan aniga hadda kaaga habboon wax badan qabanaya weli ma is soo hor fadhiisateen labadiina
weli ismaa fadhiisanin waxaan jeclahay weliba idaacadda arka hadda- macnaha weliba jeclahay haddii ay iskaa hore fadhiisin lahaayeen waa jeclaan lahaa oo nawada hagaysiin lahaayeen si dadweynahana ay noo dhageystaa haddii macnaha ay suurtagal noqoto waa laakiin wax badan waa isku dayay inaan raadiyo wasiiro badan waa u diray xildhibaano badan waa u diray waxaan rabaa walaalkay maadaama uu lix iyo toban sano ee wad- ee meesha uu soo hayo maantana bal aniga in lagu jaawiyo afar sano fursad uu siiyo si laba kun iyo labaatanka hal cod iyo hal ah, hal qof aan u gaarsiiyo bulshada baa dacweyn oo dhibaataysan oo baadiyaha dhibaatahood abaarta ka dhacaysa waxay eh, macnaha sabata bixin aan haysan inaan haysan dad ay aba- macnaha uga baxaan jiilay intii eh, roobka lagu jiro si ay macnaha kayd u samaystaan aanan lahayn Eh, dhibaatada oo macnaha markii ay fatahaad ku timaado waxay oga badbaadaan aanan haysan si aan anigana isku day u sameeyo markaan isku dayo dhowr jawaab waa ii suurtageliyey marka haddii maanta ay idaacadda isku kala keeni karto walaahi waa waa jeclaan lahaa aad iyo aad inaa uga faa'iidaysto dadweynaha soomaaliyeed iyo beesha inteeda kalena inay idin dhageystaan
waayahay ee, adiga yaa kugu dhiirageliyey inaad xilkan isu soo taagto xilligan
waxaa ugu dhiirigeliyey markaa arkay gabdhaha soomaaliyeed oo asaagay ah oo qabaa-ilada kaleeto oo iskula jirna ururka haweenka qaranka soomaaliyeed inay gab- dadkooda horumarinayaan markaan arkay gabdhihii inay gab- dadkoodii gacanta hayaan ayaa anigana maanta waxaan isugu galay waxaad u istaagi kartaa oo maanta aad qaban kartaa inta noloshaada ka dhiman oo aad deyntii waddanka kugu lahaa aqoonta canshuurtii dadka aad wax kusoo baratay oo canshuurtii dowladda aad wax kusoo baratay dib ugu celin kartaa maanta markii aan arkay boqolkiiba soddon gabdhaha inay u taagan yihiin in macnaha gabdhaha boqolkiiba soddon ay suurtagelayso markaan arkay ayaa waxaa isku yiri bal adoo fursaddaa ka faa'iidaysanaya waadla tartami kartaa waadna macnaha eh, iska riixi kartaa niyadeyda iyo mararkeeda aniga ah, ah, macnaha shaksi ahaanteyda ayaa macnaha isku ku talagalay maanta inaan usoo istaago inaan noqdo xildhibaanka qaran ee beesha gawaadeen waayahay ee, rajo walba oo la sameeyo dadaalna uu daba socdo inta badan waa lagu guulaystaa kaba soo qaad aamina adigoo guulaystay oo xildhibaan dowladda soomaaliya ee soo socota ka mid noqday bal dadka aad xildhibaanka u noqon doonto maxaad u qaban lahayd oo lagaa qor aad u sheegi lahayd
bismillahi raxmaani raxiim aniga haddii aan ku gulaysto xilkan dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa u sheegayaa horta inaan naqanayo gabar garan soomaaliyeed u shaqaynaysa oo badbaadinaysa dalkeeda iyo dadkeeda kow waxaan kaleeto samayn lahaa maamulka degmada inaan macnaha eh, aan u sameeyo haddii sidii ay ku shaqayn lahaayeen eh, saldhiggii inaan diga habeen ku sameeyo iskoolaadka inaan diga habeen ku- isbitaal- eh, isbitaalka inaan diga habeen ku sameeyo oo la helo meel haweenka iyo dhallaanka eh, haweenka iyo dhallaanka eh, lagu daaweeyo inaan iskuulaadkii dib habeen ku sameeyo in alidoorkii aan ka bilaabo marka ugu horeysa shaqadeydaba aan ka bilaabo inay noqoto alidoorka degmada luuq inaan dhisi doono waa ballanqaadkay ugu horeeya inaan maalgelin ku samayn doono beeraleyda inaan maalgelin ku samayn doono eh, macnaha eh, eh, xoolo dhaqatada xoolaha degmada luuqa laga keeno iyo leeyo iyo beerow waxay qiimahooda aad iyo aad ayay u jaban yihiin haddaad adaagto macnaha galabtiyooda iyo gaalkacayana waxay marayaan ilaa iyo lixdan doolar marka in si looga baxo waxaan u samayn lahaa macnaha shaqa abuur dadka xoololeyda ah waxaan eh, mashaariic badan ayaan anoo kala tusiraya maamulka jubbaland iyo maamulka gobolka gabada dib habeyntaasaan u samayn lahaa waxaan u samayn lahaa guundadii luuq oo burburtay ilaa iyo waagii talyaaniga aan dib habeen lagu samaynin intaasoo shaqo iyo wax ka badan waxaan dhisi lahaa ciidanka amniga si ay u difaacdaan wadankooda si ay dadkooda u ilaaliyaan ammaankana u xa- u u ilaaliyaan maamulka jubbalandna wax allaaliya wixii xuquuq ah dhinaca federaalka ka xigo sidii aan ugu aan ugu istaagi lahaa aan ugu soo qaadi lahaa ayaa dhalinyaradana waxaan u samayn lahaa shaqo abuur isbaarkiska doorka dede ayaan kor usoo qaadi lahaa waxaa si ay loo helo waa isdhexgalka bulshada waxaan samayn lahaa ururada haweenka degmada beelow eh, degmada luuq beredxaaw ilaa iyo galooban inaan kor usoo qaado oo gaarsiiyo ilaa iyo macnaha eh, ururka haweenka qaranka si aan ugu xiri lahaa wasaaradda haweenka saa ugu xiri lahaa Eh, wasaaradda haweenka jubbaland saa ugu xiri lahaa ayaa diyaar ii ah haddii ilaahay igu guureeyo afartii sano oo soo socota ugu dambeyn marka shacabkaaga ee aad mateli doonto iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed maxaad kelmateen oo aad dhihi lahayd oo aad u soo jeedin lahayd
waxaan sii lahaa waxaan u sheegayaa gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay gabdhaha maanta sanadkan fursadaha ay haystaan inay ka faa'iidaystaan maadaama aan ahay gabar u dhalatay ayada oo wax u baratay oo dalkeeda wax ku baratay oo ilaa iyo haddana aan kurbaha aadin una haweysanin ku dhex jirtay ka turjumi kartaa dhibaatada taalla waddanka dhibaatada iyo gaasida ee ee rasaadka ay soo mareenna markhaati u ahayd oo taagnayd oo xaadir ah inay maanta codkooda iigu deeqaan ee, si aan ugu shaqeeyo fursadna ii siiyaan codkoodana aan u helo ayaan ka aan ka dalooyaa odayaasha dhaqanka dhalinyarada meesha oo oo macnaha oo- oo diyaarka ku ah iyo intii codkeeda maqlayso iyo maamulka jubbaland iyo wasaaradda haweenkana inay wax alaalin wixii musuqmaasuq ah iyo wixii macnaha na- nagaar imaanaya inaan dib ugu dhacno iyo wax alaalin wixii caqabada eh oo na qabsanaya dadka oo la- ayaa la wareegayo inay macnaha naga qabtaan ay daawirkoodaba aan u helno haddii ay intaas aan helnana waxaan walaalahay u sheegayaa inaan wax fiican oo wax fiican ka bedeli doona ugu ugu horeyntiba sanadka ugu horeeyana aan qaadi doono tallaabada ugu horeysa oo ah inaan algoorka degmada leed dib habeyn ku sameeyo amaalgelin aan ku sameeyo oona ay kasoo dhegi doonto anigoon hal sano joogin inay kasoo dhegi doonto diyaaradda ugu horeysa leed xilligu inuu xaaluf yahay xujooyinku badan yihiin xaqiiqu waxa kuugu filan xaqii dumarka oo xaniban xaqii dumarka oo xaniban xubnaha laga jabinaya hablaha waa la xoogaya xeerka qabanayo mid loo xukumayo male
xanuun baan ka soo marno xudunta laga abuure xumaatana looma qure raggeenan xisaabtamay raggeenan xisaabtamay xubnaha laga jabinayo hablaha waa la xoogaya xeerka qabanayo cid la xukumaya male antooda ragaan ogahin haddii la xasuusiyana xanaaqa nagu xidhiire adduunko waxaa la siiye antooda ragaan ogahin
haddii la xusuusiyana xanaaqa nagu xidhiire adduunku waxaa la sii guud ahaan barnaamijkii kulanka haweenka toddobaadkan waa naga intaas wuxuuna idinkaga imaanayay barnaamijka kulanka haweenka toddobaadkan xarunta raadiyo daljiru ku leeyahay gobollada dhexe gaar ahaan degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud soomaaliya waxaana idiin soo tabinayey anigoo ah khadre axmed xuseen waadna ku mahadsan tihiin la socodka barnaamijka kulanka haweenka ee raadiyo daljir waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa wariye cumar siciid cabdiraxmaan lakimaan oo qayb lixaad leh barnaamijka igala qayb qaatay tan iyo intaan barnaamijkan kan xiga aan dib ugu kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
Thank you. عليه